bsmi illaahi اraxmn الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslma clى nabiyina mxamadi wclى alih wasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala alimaamu اlbukhariyu raximah اllahu tacaala baabu اlaksiyati walkhamaa'isi baabu bayaani xukmi lubsi اlaksiyati walkhamaa'isi maryaha ama go-yaalka labisashadooda caddaynteedii buu u baab yahay iyo walkhamaa'isi go-yaalka aksiya baabu laksiyati alaksiya waa jamcu kisaa waalkhamaa'isi waa jamcu khamiisatin labaduna waa un laba go oo noocyadoodu kala duwan yihiin ayb oo kisaa waxaa weeyaan maro ka samaysan suuf oo madow oo afarteeda gees ay isla egyihiin oo murabbac ah walaa yusama alkisaa'u khamiisatan ilaa in kaana lahaa calam hadday maradaas calaamado leedahay iyo diillimana khamiisa ayaa la dhahayaa marka cumuum iyo khusuus unbaa ka dhexeeya qaala xadathanii yaxya bnu bukayr qaala xadathana alleythu can cuqaylin can ibni shihaab qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cutba ana caaishata wa cabdallaahi bna cabbaasin radia allaahu canhum qaala waxay yidhaahdeen lamaa nuzila birasuuli illaahi sal ly salam nebiga markii lagu soo degay oo sakaraadku uu ku soo degay dafiqa wuxuu gudagalay yatraxu inuu tuuraayo khamiisatan lahu mara calaam diillimo leh ee uu watay uu lahaa inuu ku tuuraayo calaa wejhihi wejigiisa mara diillimo leh ayuu intuu soo qaado ayuu wejigiisa kor saaraaye xanuunka markuu ka bato faida iktama markuu caburo oo uu is yidhaahdo neeftii baaba kugu xirantay kashafahaa can wajhihi wejigiisa waa ka feydaayey faqaala wuxuu dhahayey wahuwa kadalika isagoo sidaa ah lacnat ullaahi cala alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaara allah lacnado oo naxariista alle halaga fogeeyo ittakhaduu qubuura ambiyaa'i allah ka fogeeye ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim ambiyadooda qabriyaalkoodii ayay waxay ka samaysteen masaajida meel masaajidoo alle lagu caabudo yuxadiru wuxuu ka digayaa maa sanacuu wixii ay sameeyeen ayuu nebiga yacni ummadda uu uga digayaa xadiidka marka maxalushaahidka dafiqa yatraxu khamiisatan lahu marka maro ou lahaa oo diillimo lahayd ayuu wejiga iska saaraya marka marada khamiisada in la qaadan karo ayuu daliil u yahay xadiidka ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa muhimadda towxiidka uu leeyahay leanna markaas uu dhimanayo nebiga sal ll ly salam wuxuu dadka kala dardaarmayaa inay iska ilaaliyaan qubuuraha inay ka dhigtaan masaajid masalada saddexaadna waxa ay tahay fitnatu lqubuur qubuurta fitnadeeda dadka ay ku keenayso weliba qubuurta saalixiinta sida ay dadka qaar ugu fidnoobi karaan oo ay khatar u tahay na xadiidku wuu tusayaa leanna nebiga sal ll ly salam wuxuu ka digay waxay ahayd yahuud iyo nasaaro oo qubuurtii ambiyadooda iyo saalixiintooda masaajid ka dhigtay marka mas'ale basiid ah ama iska fudud ma la dhihi karo leanna nebigu mowqifkaas mas'aladoo uga hadlay mas'alo weyn mar kastana waxay ka mid tahay min usuul iddiin masale marka zamanna la sheego waqtina laga tanaasulo ma aha masalo awqaadda qaarna la sheego awqaadda qaarna dhib male la yidhaahdo waxaas camal waxaa weeyaan qofku marku dano siyaasad ama ma'aarib kale ee dunyo uu leeyahay buu sidaas yeelaa ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabudakiyu qala xadaana ibraahimu bnu sacdin qaala xadaana bnu shihaabin can curwata can caaisha qaalat waxay tiri sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigaa tukaday fii khamiisatin mara calaamada leh ayuu ku tukaday lahaa aclaamun calaamada leh fa nadara ilaa aclaamihaa calaamadaheedii buu fiiriyey nadratan halmar fiirin nadratan waa faclatan waa masdaru mara ayb hal mar fiirin ayuu fiiriyey falamaa sallama markuu salaamo noqsaday qaala waxauu yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii haadihi go-aygan diilimada iyo calaamadaha leh qaada ilaa abijahmin abijaham u geeya ninka layraa fa inahaa alhatnii waxay iga mashquulisay aanifan goor dhoweyd can salaatii salaadeyday iga mashquulisay oo bacdi riwaayaat baa yani xadiidkaaba tilmaamo nebigu waa fiiriyey oo xararkaas iyo diilmyani diilimahaas ayuu xoogaa fiiriyey markaasu wuxuu yidhi salaaday iga shuqlisay goor dhoweyd wa'tuunii iila kaalayo ii keena biambijaaniyati abijahmin abujahm maradiisa ambijaaniyada ah ambijaaniyada marka waa maro aan calaamado lahaynoo hal midab un ah waay abijahm buu marka magaciisa sheegayaa ibni xudayfata bni ghanimin min bani cadiy bni kacbin marka waxaa laga qaadanayaa khamiisada iyo maryahaas inay bannaan tahay ayb ee nebigu macno kaloo iskaga dhaafayo salaada iyo khushuuca iyo waxaanay ka mashquuliso isaga daayey ayb qaala xadaanaa xadiidkanna kitaabu salaad iyo aan kusoo marnay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu ismaaciilu bnu ibraahim bn ibraahiima bni miqsam almacruufu bibni culaya qaala xadaanaa ayubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can xumayd bni hilaali can abi burdata qaal akhrajat ilayna caaishatu caaisha waxay noo soo bixisay kisaa'an go wa isaaran iyo hoosgunti khaliidan adag fa qaalat waxay tidhi qubida ruuxu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ruuxdiisa waa la qaaday fii haadayni labadan isagoo wato labadan maro ayaa nebiga lagu oofsaday oo isagoo labadan maro wato ayuu nebigu dhintay salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi waxay kutusay saxaabada siday u dabdi jireen oo ay u xifdin jireen axwaasha rasuulka xataa maradii uu ku dhintay waa yaqaaneen asmaadiisa iyo yacni siiradiisa iyo dharkiisii iyo xoolihii yacni hashiisii magaceeda iyo fardaha intuu ka lahaa iyo baqal baqashi uu lahaa iyo dameerkiisa magaciisa iyo waxaasoo dhan waxaa la yidhaha ashamaa'il almuxamadiya ama shamaa'il arasuul sala allahu calayhi wasalam nebiga siiradiisa aaday u dabdiyaan asxaabta marka shay ziyaado ah oo meel kale laga keeno maba loo baahnaba saxaabada iyagaa aad wax walba usoo xifdiyey u fahmay dadkiina si daacadnimaa ugu gutay waxaa kaloo xadiidka uu ku tusaa macnihii loo tarjamay oo ah kisaa'an wa isaaran khaliidan baabkuna wuxuu ah baabu laksiyati ayb fiihi jawaasu lubsi lkisaa in la labisan karo ayb baabu ishtimaali asammaa mara isku duubduubiddii dhagaha la-ayd xukunka ku soo arooray caddaynteedii buu u baabiray ishtimaalu sammaa laba macnaa lagu macneeyaa lugawiyiintana macnay ku macneeyaan fuqahaduna si kale u macneeyaan lugawiyiinta waxay yidhaahdaan ishtimaalu sammaa waxay tahay qofku inuu maro weyn isku duuduubo gacmihiisa inuu marada hoosteeda geliyo oo maradii uu isku duuduubo iyada dhan oo markaas gacmaha uunan baxso karin qofku weliba markuu tukanayo ama shaqo inuu qabsado uu rabo gacmihiisii maradaasay ku hoos jiraan ma dhaqdhaqaaq ma dhaqdhaqaajin karo waa qof togan oo isaga dhan dhibban lugawiyiintu saasay dhahaan fuqahaduna waxay yidhaahdaan ishtimaalu sammaa waxaa laga wadaa go' weyn intuu labis qaato marada oo dhan hal mara waayo oo weyn hal dhinacna inuu saaro iyada dhanba marka cilladu waxay tahay loo reebayo ay leeyihiin dhinac dhanaa muuqanaya marka jirkiisa maradii weyneyd ayuu hal dhinac keliya ka duubsanaya iyada dhan halkan garab ayuu saarayaa waxaa muuqanaya marka cawradiisan dhinac bay ka muuqanaya cawrada macnahaas ayaana xoog badan sababtoo ah waa xaqiiqa waxaa weeyaan xaqiiqa sharciyo kalow fuqahada iyagaa la hormarinaa tafsiirkooda mar haddii aan joogno sharci aan ka hadlayno lugawiyiin iyo fuqaha fuqaha la hormarinaa marka kitaabu salaadna waa kusoo sheegnay ibnu rajabna baxi buu ka sameeyey fii kitaabihi fatxu اlbaari marka macnaha haddii la qaato fuqahada cilat اlmanci ama cilat اnnahyi waxay tahay cawradaa faydan haddii macnaha lugawiyiinta la qaadana lirafci اlxaraj xarajka in dadka laga qaada darteed ayaa loo reebay macnahaas fuqahadana xoog badan waxaa laga qaadanaya marka shay kasto ama hablabis kasto oo qofka cawradiisu ku muuqato inay mamnuuc tahay ama salaad ha ku jiro ama yuunan ku jirin salaad oo qof banaankiisa iska socdo ha ahaado ayb axaadiis badanna waa soo marna satrulcawra waa kusoo marna ayb cawradaada ha muujinin qofna yownan arkin ilaa min zawjatika qaala xadaanii muxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cabdulwahaab huwa bnu cabdilmajiid athaqafi qaala xadaanaa cubaydullaahi can khubaybin can xafsi bni caasimin can abi hurayrata radia allahu canhu qaal naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu reebay can ilmulaamasati walmunaabadati isu taabashada walmunaabadati isu tuuridda wa can salaatayni iyo laba salaadood buu reebay bacda alfajri salaada subax markii la tukado kadib xataa tartafica ashamsu ilaa qoraxdu ay ka kor noqoto ilaa ay qoraxda soo kor noqoto wa bacda alcasri xataa tagiib casirka kadib ilaa ay qoraxda ka dhacdo wa an yaxtabiya qofku inuu jilib xirto bithawbi alwaaxidi hal maro inuu ku jilib xirto laysa calaa farjihi minhu shay farjigiisana waxba aynan maradaas xaggeeda ka ahaanin ayb laysa calaa farjihi minhu shayun ounan ahaanin baynahu wa bayna asamaa isaga iyo kor ayb ixtibaaga marka wuu keeni doonaa baabka kan ku xigo waa jilib xirka hal maro unbuu qabsanayaa markaasuu dhabarka intuu soo saaro ayuu jilibka ku xirana maradaas wax ka midana meeshaan yacni cawradiisu waxba kama saarno qofku marka waa cawro faydan yahay hal mare ayuu ku jilib xirana dadka qaarna ixtibaa waxay dhahaan dooyeysi ayb inuu hal mare ku dooyeysto kulle saas culummada waa ka maqalnay labada waa un jilib xirkaas qofka uu fahmaan carabtuna waa taqaanay caado ay lahayd wa an yashtamila asammaa iyo inuu marada isku duuduubo oo hal dhinac saaro oo uu dhinaca kala qaawan yahay maxalu shaahidka wa an yashtamila asamaa weeyaan qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana allaythu can yuunusa can ibni shihaabin qaal akhbaranii caamiru bnu sacdin ana abaa saciidin alkhudriya qaala nahaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labisasho libsatun waa ficlatun waa masdaru lhay-a ayb laba hablabis wa can baycatayni iyo laba beyc nahaa can ilmulaamasati waalmunaabadati fi lbayc waalmulaamasatu isu taabashaduna lamsu rajuli ninku inuu taabto waayo thawba alaakhari ninka kale maradiisa biyadihi gacantiisa uu ku taabto bileyli habeen aw binahaari ama maalin walaa yuqallibuhu ma gedgedinaayo marka ilaa bidaalika sidaas maaha waana ka gadana cillada marka maxay tahay wax uunan iska arkinoo gadana ayb garar baa ku sugan marka alcillatu cilatu lmanci waa algarar waalmunaabadatu munaabadaduna an yanbida arajulu ninka inuu tuuro waayo ila arajuli ninka kale uu u tuuro bithawbihi maradiisa wa yanbida alaakharu ka kalena uu usoo tuuro thawbahu maradiisa wa yakuuna dalika baycahumaa kaagaasna wuxuu noqonayaa beecooda can gayri nadarin walaa taraadin iyagoo aan iska fiirinin raallina ku kala ahayn war gacantaada waxa ku jira iisoo tuur waxa gacanteeda ku jiraan kuusoo tuurayaa yaa og marka waxaa maradan ninkan uu gacanta ku hayo waxay tahay inay jeexjeexan tahay inay fiican tahay lama oga waa bayculgharar waana la reebay ayb wallibsatayni ijtimaalu samaa weeyaan wasammaa'una an yajcala thawbahu maradiisa inuu yeelo calaa axadi caatiqayhi labadiisa garbood mid ka mida inuu yeelo fayabduwa markaa waxaa muuqanayo axadu shiqayhi labadiisa dhinac midkood laysa calayhi thawbun iyadoo wax mara a korkiisa aynan ahayn wallibsatu lukhraana ixtibaa'uhu weeyaan inuu jilib xirto bithawbihi uu ku jilib xirto wa huwa jaalisun isagoo fadhiyo laysa calaa farjihi minhu shay-un maradaana farjigiisa waxba aynan korkiisa ahayn ayb baabu lixtibaa'i fii thawbin waaxid hal mara in lagu jilib xirto qaala xadatanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadathanii maalikun abtigiis waa imaam maalik ayb nin kalo nin ismaaciil nin kaloo walaalkiisuu leeyahay oo la yidhaha abubakr bnu abi uways abubakarkaasna marka cabdulxamiid weeyaan magaciisa ayb nin kaloo qoyskoodaana waa jiraa oo la yidhaahdo cabdulcasiis al uweysi qaala xadathanii maaliku can abi zinaad wahuwa cabdullahi bnu dakwaan can ilacraj wahuwa cabduraxmaan ibni hurmus acraj waa naanays waa jiis naanaystuna waa bannaan tahay haddii lagu soocaayo qofka in la fahmo la rabo ee aan lagu nuqsaaminaynin can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal nahaa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu reebay can libsatayni laba hay-atu labisasho laba hablabis an yaxtabiya arajulu fi thawbi alwaaxidi laysa calaa farjihi minhu shay wa an yashtamila bithawbi alwaaxidi laysa calaa axadi shiqayhi wa can almulaamasati walmunaabadati waa xadiidkii hadda qaala xadathanii muxamadun huwa bnu salaam muxamedkan muhmalka waa ibnu salaam albikandi ayb qaala akhbaranii makhladun wa huwa makhlad bnu yaziid saduuqun lahu awhaam akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim waabuu daawuud waannasaa'i wabnu maaja qaala akhbarana bnu jurayj qaala akhbaranii bnu shihaab can cubaydillaahi bni cabdillaahi can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canhu ana nabiya sal l salama nahaa can ishtimaali samaa ayuu nabiga reebay wa an yaxtabiya arajulu fii thawbin waaxidin laysa calaa farjihi minhu shay baabu alkhamiisati asawdaa go'a madow go' madow qofku inuu labisto go' yacni midabkiisu madow yahay qofku hadduu labisto ka waran qaala xadahanaa abuu nucaym wa huwa alfadlu bnu dukayn qala xadaanaa isxaaq bnu saciidi can abiihi saciid bni fulaani bni saciid bni alcaas marka sidaanuu bukhaari ku wariyey saciid bnu fulaan fulaankaas marka waxaa leedaha magaciisa camar waa saciid bnu camri bni saciid bni alcaas can ummi khaalidin binti khaalidin ummu khaalid bintu khaalid marka umu khaalid waa kunyo gabadhan marka waxaa magaceeda la dhihi jiray ama kaanat tusamaa ama waa amatu bintu khaalidin amatu bintu khaalidin saxaabiyad ayay ahayd waxay ku dhalatay xabasha ayay ku dhalatay markii loo hijrooday ardulxabasha ayay dhalatay iyada dadkii meeshaas ku dhashay ayay ahayd zubayr bnulcawaam ayaa guursaday way cumrisay marka yacnii ilaa waxaa soo gaaray muusa bnu cuqba iyadoo saxaabiyad abay cumrisay waxaa soo gaaray muusa bnu cuqba ayb muusa bnu cuqba saaxibu lmaghaazi imaam maalik sheekhiisaa soo gaaray imaam maalik ninku waqti ahaa ayaa iyada soo gaaray imaam maalik sheekhiisa ayaa soo gaaray way cumrisay marka zubayrna dhowr ilmay u dhashay ayb saddex ama laba meelahaas ayay u dhashay ayb utiya anabiyu sala allahu calayhi wasalama nabiga waxaa loola yimid oo loo keenay bihiyaabin dhar fiihaa khamiisatun sawdaa go' madow oo ku jiro sagiiratun oo yar fa qaala waxau yidhi nabiga man tarawna yaad u arkaysaan an naksuwa haadihi maradan inaan siinno oo aan marshinno fasakata alqawmu dadkii way aamuseen qaala nabigu wuxuu yidhi iituunii biummi khaalidin umu khaalid ii keena meeshaa marka waxaa laga qaadanaya umu khaalid markaas gabar yaray ahayd waxaa laga qaadanaya qofka asagoo yar oo aan weli ilmo dhalin kunyo in loo bixi karo ummu fulaan abuu fulaan in la dhihi karo leanna gabadhaan iyadoo yaruu nabiga sal ll ly slam umu khaalid yiri leeyahay iituunii biummi khaalidin ii keen waxaa kaloo laga qaadanaa nebiga ilmaha yaryar sida uu uga farxi jiray oo uu u danayn jiray maskaxdiisa aynan uga maqnayn ilmaha yaryarka maradan yaan siinaa buu yidhi markaasu wuxuu yidhi gabadhaas bal hala keeno way yarayd markaas iyada ilmahaas yararka marka nebigu waa danay jiray waajidka hadduu ku arko waa salaami jiray iyagoo ilmaha meesha meelaha ku ciyaaraya assalaamu calaykum buu dhihi jiray salaamtaas ku akri jiray wahaakada ayb qaala iituunii biummi khaalidin fa utiya bihaa waa loo keenay tuxmalu iyadoo la xambaarsan yahay ayb waa yartahay marka fa akhada alkhamiisata biyadihi maradiibuu gacantiisa ku soo qaaday fa albasahaa waa u labisay wa qaala waxa uu yidhi ablii duugay maradan yacnii maradan baabi'i wa akhliqii duug ka dhig yacnii maradan duug ka dhig oo baabi'i maxaa laga wadaa muddo dheer noolaa waay waa duco waay muddo dheer noolaa waay qofku markuu muddo dheer uu noolaado ayuu marada ay ku baaba'aysaa marka waa u ducaynaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa qaala ablii marka adkaartana waa lagu sheegaa oo xadiidkan waxaana loo keenaa qofka mara marka aad siiso inaad saan ugu ducaysid ablii wa akhliqii sunnada inay saas tahay wa kaana fiiha calamun calaamado ayay lahayd akhdaru cagaaran ow asfaru calaamad cagaara ama waxaa ku taallay jaallo ah faqaala wuxuu yidhi yaa umma khaalidin umu khaalidey haadaa kani sanaah yacnii ay xasanun waa wanaagsan yahay mara fiican waayo sanaah marka waa kelima xabashiya marka sanaah markuu leeyahay macnaa ay xasanun ayuu ka wadaa iyadaa ardul xabashay ku dhalatay waa fahmaysaa wa sanaah bilxabashiyati weyaan marka iyada xadiidkan marka baabab badan buu galaa hadda laakiin maxalu shaahidka waxay tahay mara madoow qofka in la sii karan ayb iyo nebiga akhlaaq wanaagiisana waa ku tusaa xadiidka iyo sida ilmaha yararka uu u danaynayo nebiga sal sl qaala xadaanii moxamed bnu lmusanna wa huwa abuu muusa zamin qaala xadaanii bnu abi cadiy can ibni cawn wa huwa cabdullaahi bni cawn ibni artabaan can muxamadin can anas muxamedkaasna waa ibnu siriin can anasin radia allaahu canhu qaal lamaa waladat ummu sulaymin markay dhashay qaalat lii waxay igu tiri yaa anasu anasow waa wiilkeedii undur haada algulaama wiilkan fiiri falaa yusiibanna shay-an waxba yownan asiibin yacnii waxba iyaan la siininoo uunan cunin xataa taqduwa bihi ilaa aad kala kalahdo ood la jarmaaddo ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga a ula jarmaaddo yuxannikuhu liyuxannikahu si uu taxniiq ugu sameeyo taxniiggana waa soo sheegnay waxay tahay ilmuhu markay dhashaan timir ama shay macaan ayaa inta loo calaliyo ayaa dhanxanaga sidaas looga farta lagula mariyaa waxa ugu horeeyo oo gelaya calooshiisu si ay u noqdaan candhuuftaas ay dheehday timirta macaankeeda ayb faqadowtu bihi waa la jarmaaday faidaa huwa fii xaa'itin waaba nebigu wuxuu joogaa meel beer ah oo deyr leh oo wareegsan wa calayhi khamiisatun wuxuuna wataa markaa maro go xurayfiyatun go-aasoo marka loo nisbeeyey xurayf nin reer qudaaca ah oo xurayf la dhihi jiray ayaa marada lagu magacaabay ayb wa huwa yasimu dahra ayb wa huwa yasimu isagoo calaamaynayo adahra gaadiid alladii qadima calayhi fi lfatxi oo markaa yacni kusoo galay markii waqtigii zamanu lfatxi maka iyo la furanayo yacni wuxuu leey nebigan u galay isaga oo xoolo caam xoolaha caamka ah ee gaadiidka isagoo calaamaynayo suntaayo sumad iyo ku dhigaayo ayb oo go-aas wataan arkay marka go-aas marka in la xiran karo fiihi jawaazu lubsi alkhamiisa ayb khamiisada marka xurafiyada abaa madoow saasaa tarjamada marka ay ugu imaan kartaa jowniya iyo siyaabo kalena waa loo dabdiyey halkaas uga hadlay baabu thiyaabi alkhudri dharka cagaaran labisashadiisa caddayntiisabuu u baab yahay yacnii dhar cagaaran in la labisan karo qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wa huwa bundaar qaala xadaanaa cabdulwahaab qaala akhbaranaa ayuubu can cikrimata ana rifaacata rifaaca ninkii la dhihi jiray dallaqa imra'atahu naagtiisuu furay fatazawajahaa cabduraxmaan ibnu zabiir ayaa guursaday alquradiy waa ibnu zabiir ninkaas ibnu zubayr ma aha sharkii horena mar kalena waa sheegnay waa bifatxi zaayi taqyiid lmuhmalka abu caliyin aljayaani sidaasuu sheegay waana saasna fatazawajahaa cabduraxmaan ibnu zabiir alquradiy qaalat ninkaasaa guursaday yani ninkii hore rifaacana saddexuu ku furay oo dalqad saddexaaduu ku tuuray ayb ninkan dambaa guursaday qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi wa calayhaa khimaarun akhdaru iyadoo wadato khimaar hagoog cagaaran marka mara cagaaran in la qaadan karo meeshaas ka rabaa fa shakat ilayhaa caaishay ayay u cabatay wa arathaa waxay tusisay caaisho khudratan cagaar bijildihaa maqaarkeeda yacnii caaishay u cabatay oo waxay tidhi arag maqaarkaygu sidau noqday meel marka cagaaranay ka tustay cagaarkaasna marka laba macnaa lagu macneeyaa macnaha ugu dhow waxay tahay ka annaha inay leedahay ninka waa idilaa marka naagta haddii wax lagu dhufto qofka waxay yeelanaysaa meelo marka yacnii cagaar camal aho ama madmadow ayay yeelanaysaa wa aradhaa khudratan ayay tusisay bijildihaa ku sugan wa qiila waxaa kaloo layidhi khudrada iyo cagaarka waxaa laga wadaa korkeeda caatanimada marka ninku inuus waxba siinaynin camalay ka dhigaysaa ayb falamaa jaaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu markuu yimid meeshaa markuu joogo ayaa cikrima hadal uu ku darsaday wuxuu yidhi waannisaa'u naaguhuna yansuru bacduhunna bacdan qaarkood qaarka kale u hiiliyaan yani naagaa iyagaa wararkooda isku sheegto waana isu hiiliyaan oo waa koox camal ayb waa intaas marka waa iska jumla muctarida oo cikrimo uu ku daray qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi maa ra'aytu maa kaanahu marka muqadamo waay warkaanu uga dhigana maa ra'aytu ma aanan arkin bay tidhi mitla maa yalqa almu'minaat waxa ay naagaha mu'minaadka la kulmaayaanoo kale ma aanan aragay tii yani waxa naagaha mu'minaadka lagu dhigay oo ay la kulmayaan taasoo kale ma aragay leedahay yacnii naagtii korkeeda markay tustay ayay yacnii waa la gubatay markaasi waxay tidhi waxa ay naagaha muslimaad mu'minaadka la kulmayaan oo kale ma aanan arkin walla yaab yacni la jilduhaa maqaarkeeda ashaddu khudratan waa ka cagaar badan yahay min thawbihaa marada ay wadato ila maradeeda cagaarana leirso maqaarkeedii baaba ka cagaar badan iyadii bay u doodeysaa xoogaan ayb marka wanisaau yansuru bacduhunna bacdanta meeshaana muqadamo camal uu ka dhigay warkan dambe qaala waxa uu yidhi wa samica annahaa qad atat rasuula allahi sal ly salam wuxuu maqlay inay nebiga u timid fa jaaa waa yimid cabdiraxmaan bnu zabiir ninkeedii wa macahu bnaani lahu min gayriha isagoo laba wiil wato oo aynan iyada u dhalin yacnii laba wiiloo naag kale ay u soo dhashay isagoo wato ayuu soo galay labada wiil marka waxuu u wataa naagtan dacwadeeda ayuu rabaa inuu ku beeniyo iyada yacnii warkeedu wuxuu noqon doonaa yacni xadiidkuaanana soo maray wuxuu noqonayaa ninkan inuu ciniin ou yahay oo uunan tabar badan lahayn markaasu wuxuu leeyahay nin labadan ilmo ou wato marka labadaananba dhalay uu leeyahay qof ciniina ma isagaa wax dhalayan qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay maa lii ilayhi min dembin wax ii sugnaaday oo aan ka qabo oo ninkan dembi xaggiisa yani xaggiisa igaga imaanaya ma jiro maa lii aniga iima sugnaanin ilayhi ninkan xaggiisa min dembin wax dembi ah ilaa anna maa macahu waxa uu haysto aaladiisa ama dakarkiisa laysa ma ahan biagnaa cannii min haadihi mid igaga waxtar badan ama igaga yacnii deeqid badan min haadihi middan wa akhadat waxay qaaday hudbatan faraq oo min thawbihaa maradeeda dun maradeeda yacnii faraq yacnii ka laadlaadday bay soo qabatay yacnii ninkan yacnii isaga wixiisa tan kama awood badnay tiri duntan ayb wa akhadat hudbatan min thawbihaa bay soo qabatay fa qaala waxa uu yidhi kadhabat beenay sheegtay wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuul allah innii aniga la anfuduhaa nafda aladiim waa jafayaa buu yidhi sida maqaarka loo jafoo kale yani marka wuxuu ka wadaa kinaayo waxay tahay quwadiisa iyo xooggiisa leanna maqaarka ninka inta qabto sidaa u hurgufayo oo saa u jafo waa nin xoog leh oo kafkiisu ama yacni gacantiisu ay xoog badan tahay aniga nin kartina xoog lahaan ahayuu leeyahay sida ay iyadu leedahay maahi allah mustacaan ayb walaakinahaa naashizun laakiin naagtan madaxtaagaa ku jira uu leeyahay naashizun marka uu yidhi marka wax ta'a ma gelinin naashizatun ma dhihin laanna nushuusku naagahu tilmaan u yahay mar haddii naagaha keliya lagu tilmaamo in ta' lagu farqiyo uma baahno oo taaniif iyo waxaa loo keeno uma baahanayo ayb walaakinahaa naashizun turiidu rifaacata ninkeedii hore ayay rabtaa naagtan marka ninkii hore ayay rabtaa inay ku laabato faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi fain kaana daaliki arrinkaagaas haddii uu yahay waxa jiro lam taxillii lahu uma xalaal noqonin ogow ninkaagii hore ow amase lam tasluxii lahu uma haboon uma haboon uma habboonayn yacni uma habboonid xataa yaduuqa min cusaylatiki ilaa ninkan ou dhadhamiyo adiga macaankaaga qaala waxa uu yidhi wa absara macahu bnayni laba gabdhood laba wiil ayuu ku arkay ninka inay la jiraan fa qaala waxa uu yidhi banuuka haaulaa'i nebigaa dhahay labadan ilmahaaga miyaa labadan wiil adiga miyaa dhalay qaala nacam buu yidhi haa qaala waxa uu yidhi haada aladii tascumiina maa tascumiin haadaa kan aladii kii tascumiina aad ku andacoonaysid miyaa maa tascumiina waxaad ku andacoonaysid shayga aad ku andacoonaysid sidaan miyaa oo kale haada aladii tascumiina maa tascumiin waxa aad sheeganayso waxa aad sheeganaysa miyaa sidaan miyaa fa wallaahi baan ku dhaartay lahum iyaga wiilashan labada wiil ashbahu bihi waa ugaga ekaanshiyo badan yihiin min alguraabi bilguraab tuka tuka kale dukaha sida uu dukaha kale ugu eg yahay say iyaga ugu eg yihiinaaba ka daran labadan wiil ninkan waa dhalay waay marka waxaan aad sheegaysid marka wax kama jiraan oo kale lanna ninkan haddii uu cinna iyo cinniin uu yahay ilmo ma uunan dhaleen anuu marka qariino camal ka dhigteen maalushaahidka marka wa calayha khimaarun akhdar taas waxaa xadiidkan laga qaadanaa faa'iido hore inaan ku sheegna ay ahayd laakiin aanan ku sheeginaa jirto xadiidkan culammadu waxay yidhahdaan waxaa laga qaataa naagta rabitaanka ay rabto iyada maxlalka waxaan soomaalida maxlalka ay u yaqaanaan naagtu haddii niyadeeda uu ku jiro iyada ictibaar male ninka unbaa laga fiirinaa waxa khatarta ah ee la reebay waxay tahay hadday labada nin ninkii soo furay hore iyo midkan dambe haddii mid ka mida niyadiisu ay gasho inuu u maxlala naagtan ama in loo maxlala midkan haddii ay gasho taasaa dhib leh laakiin naagta iyadu inay rabto in la maxlalo wax weyn maaha lianna naagta culammadu waxay yidhaahdaan adalaaqu laysa biyadiha furiinka iyada gacan maba ugu jiraba hadda hadday tiraan nin aniga maxlalay hadday tiraahdo hadduu guursado hadduu rabo maba furaayaba lianna furiin iyada gacanta kuma haysata laakiin ninkan labaad intuu guursado hal habeen la seexdo wuu furi karaa lianna dalaaqa biyadihi ninka marka iraadatu lmar'ati fi taxliili laa taduru waxba inaynan dhibaynin sidaasay ka qaataan laakiin ibnu teymiya waxaa mashhuur ka ah agtiisa bayaanu daliil calaa butlaani taxliil kitaabkaas sida uu ku sheego saddexdooda nin kasto mid ka mida haddii uu ku fakaro ama uu doono in taxliil ee waxaas nikaax inuunan ansaxayn inuu sheegaa laakiin naagtu ictibaar weyn male leanna dalaaq gacanteeda maba ku jiraba marka waxaad moodaa marka qisada in laga qaadan karo qisadan marka waxaa looga fahmaa rasuulku wuxuu sheegay naagtan inay rabto inay ninkii hore u laabato leanna riwaayaadka qaar waxaan soo marnay lacallaki turiidiina an tarjicii ilaa rifaaca waxaa laga yaabaa naagyahay inaad rifaaco rabto inaad u laabato haddii marka rasuulku waa ka reebi lahaa soo maa war waxaan xaaraan waayo iska dhaafo dheelaa ma dhihin nebiga sal l slam marka iraadadeeda iyo cadamu iraadatiha waa isku mid leanna dalaaqa iyada gacan kuma haysato taasaa marka xadiidka isaguna uu tusaya baabu thiyaabi albiidi dharka cadcad in la labisto xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa isxaaqu bnu ibraahima alxandaliyu wahuwa abu yacquub qaala aqbaranaa muxamed bnu bishrin qaala xadaanaa miscarun wahuwa miscar bnu kidaan can sacdi bni ibraahim can abiihi can sacdin qaal ra'aytu waxaan arkay buu yidhi bishimaali nabiyi sal l salama wa yamiinihi nebiga midig bidixdiisa iyo midigtiisa rajulayni laba nin ayaan arkay calayhimaa hiyaabun biidun dhar cadcad wataan yowma uxud maalintii uxud maa ra'aytuhumaa ma aanan arkin qablu walaa bacdu maalinkaas ka hor iyo kadib midna marka labada nin oo uu suurad bani aadan ku arkay waa laba malag oo alla uu soo dejiyey si ay nebigiisa u kaalmeeyaan iyo asxaabta labadaas malag marka haddii lagu arkay suurad dhar cadcad dharka cadcad inuu fadli leeyahy fiican yaha laga qaadana leanna malaa'igtu alla suurad kaleu kusoo deji lahaay ama dhar kale haddii caddaanka wax ka fiicani ay jiraan qaala xadaanaa abuu macmar wa huwa cabdullaahi bnu camrin qaala xadaanaa cabdulwaaris wa huwa bnu saciid atannuuri can ilxusein wa huwa alxusein bnu dakwaan almucallim can cabdillaahi bni buraydata can yaxya bni yacmar xadaahu anahu xadaahu ana abalaswadi du'aliy xadaahu ana abadarin radia allahu canhu xadaahu qaal ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigan ayaan u imid wa calayhi thawbun abyadu isagoo mara cad wato wa huwa naa'imun hurdaayana uma ataytuhu waan u imid waqad istayqada isagoo toosay faqaala marka maxalu shaahidka nebigu inuu dhar cad watay faqaala wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro qaala dhahayo laa ilaaha ila allah uma maata calaa daalika towxiidkaasna ku dhimanaayo laa ilaha illa allahdaa ku dhimanaayo ilaa dakhala aljannata jannadou galaa ama marka ugu horreysauba jannada gala ama naar haddii ou galana maku waaraayo naarti hadduu towxiid ku dhinto marka towxiidku waa muhim dadka marka qofka hadduu towxiid haysto oo uu yahay qof yacni muwaxida oo laa ilaha illa allahu qiraayo yacni laa ilaha illa allahuda cagsigeedana aan aaminsanayn waa in islaamnimadaas loo ictiraafo laguna dhowro naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa lagu dhowro ayb oo aan la dhihin marka yacni laa ilaha illa allahuda waa beenuu ka sheega iyo ma dhihin iyo yacni ama hadduu kun jeer yidhaahdo wax macnaha ay samaynaysan ma leh iyo waxaas inaan la dhihin ayb lanna nebigu sal l slam sidaas u tilmaamay ayb marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay dadka iska xukumaan oo yidhaahdaan kuwaasna waxaasay shirki bay sameeyeenoo waa mushrikiin ayb dadkan kalena oo aan ayagu shirkiga samayninna waxay leeyihiin kuwaasaysan baraa'a ka qaadanin baraa'a kama qaadanayaanoo ma gooynayaan oo waxay qalaanay cunayaan iyo waxaasay leeyihiin haddaad u dhabo gashana oo tiraahdid yacni qofka war ninkan adigu ummadda dhan maa taqaanaan dadkoo dhan inay baraa'a qaateen inaynan qaadanin maa taqaanaa adiga ninkan masaajidka ka addimayo mu'adinka allahu akbar allahu akbar dhahayo ashhadu an laa ilaaha illa allah dhahayo ma taqaanin maxaa u gaalaysiinaya marka baraa'a ma qaadanin gaaladii baraa'a kama qaadanin mushrikiin kama qaadanin see ku ogaataada inuunan ka qaadanin maba taqaanidi barnaamijkaas marka macnihiisa isku soo duuduub wuxuu noqonayaa ninkii aan jamaacadeenna ku jirin waa gaal afka lagama dhihi karo intaas unbuu noqonaa wax kala maa yani haddaad tiraa ani qofkaan aqooninba waa gaal muslin maaha ee muslimku adigu waa kaa badan yahay qofka haddaad adiga gare aadan aqoonin maahan inuu gaal yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalama yacni inuu inuu yaqaano oo qofka risaaladiisa qiro towxiidkii uu la yimid la imaado ayuu qofka muslim ku noqonaa ama aqoon ama ha aqoonin laakiin in la yidhaha masaajidda xamar ku yaallo dhan maalan dadka ka addimo waa mushrikiin dadka ku dukada waa mushrikiin magaalada waxa jooga waa mushrikiin meeqaa muslimiin ah xoogaa yaroo guri isla joogto ama xoogaa meel isugu timaada oo ayagu ama dana ay ka dhaxeeyaan ama magac gaara samaystay waa khatar haddii la weydiiyana ay leeyihiin dadkan baraa ma qaadanin daabuud ay uxugun tagaan yaa kuu sheegaaday ninkan haddii laguu qabto warkaaga inuu daabuud uxugun tegay adii maba taqaanid maanta aad aragtay ninkaani qofka haddaadan garanaynin oo weligaa aadan arkin ashhadu an laa ilaaha ila allaahudiisa waa inay muslimnimo keento haddii kale maxay keeneen shahaadateynku waa inay muslimnimo keento ayb waxaan aad daldalayso dhanna maba ku ogidba adiga asalna waxaa ah waxaas inuusan ahayn qofka haddii marka tay ku doodayaan la qabto marka dad aad u khatar u ah waayo dad muslimiina culimmadii hore waxay dhihi jireen hal qof oo yacnii diinka laga saaro xaq la-aan bayino la-aan iyadoon waxaan la hubin in looga saaro hal qof oo muslima iyo kun gaalo in la soo geliyo diinka oo la yidhaha waa muslimiin ayagoo gaalo ah waxaa yacni fudud kunkaas gaalo in lagu qaldamo iyagoo gaalo a la yidhaha diinkay soo galeen yaa ka fudud inta hal qof oo muslim ah diinka looga bixi lahay bikayri yaqiin ayb waa u tegi doonaa sharaxa laftirkiisaan ugu tegi doonaa mujalladka labayo tobnaad iyuu ku keeni doonaa ayb marka qofku jariima qof dad muslima laga galo oo ka daran male in la gaalaysiiyo oo la yidhaha adiga muslim ma tihid muslimnimada culummadu waxay dhahaan islaamnimada iyo iimaanka iyo nifaaqa iyo shirkiga iyo kufriga waa kalimaad sharci ah waxaa ka hadli kara sharciga bis wax koox ku xiran maaha wax adiga rabitaankaaga ku xiranoo ninka aad rabtana aad gaalaysiinayso kaa rabtana aad islaaminaysa maaha alle iyo rasuul qofkay islaam ka dhigaanna waa islaam qofkay gaal ka dhigaanna waa gaal sharciga marka qof ka tarjumi karaa sheegi kara marka oo si dhaba uga tarjumi karo qof aan carabigii akhri karin ama laga yaabo qur-aankii aan akhri karin xataa oo weligiis aan lagu arkin xalqa cilmi ah taariikhdaada aadan ku arkin oo haddana xukumaayo gaalnimo iyo bidca iyo xukumaayo hebel waa bidci iyo kaas waa gaal iyo dadkii waa qaadi ousan ahal u ahayn qof noqday khatar waa marka dadka cirdigooda in la galo waa khalad laanna haddii la gaalaysiiyo waxay keenay dhiiggoodu inuu bannaan yahay naagahoodu inay bannaan tahay ay bannaan yihiin nikaaxoodu inuu baatil yahay wahaakada umuur aad u dhib badan ayuu qofka la gelaa maa min cabdin qaala laa ilaaha ila allah uma maata calaa dalika saa ku dhinto ilaa dakhala aljanna jannadou galaa qultu waxaan idhi buu yidhi wain zanaa wain saraq hadduu zinaysto oo waxadana qaala wain zanaa wain saraq haddii uu zinaysto oo waxada xataa qultu wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq qultu wain zanaa wain saraq qaala wain zanaa wain saraq calaa ragmi anfi abidar abidar sandulihiisuu ku galaa jannada yani abudar isaga waa ku celceliya hadduu zinaysto waxada iyo ka waran hadduu zinaysto waxada waa galaa sandullaha abuudarow ku galaa yacni abuudar isagoon rabin xataa waa galaa asi ka dhigan tahay wa kaana abuudarin wuxuu ahaa idaa xadata bihaada xadiidkan hadduu sheego qaala wuxuu dhahaya wain ragima anfu abidar intaas dambana waa ku dari jiray abuudar radia allaahu canhu kitaabu riqaaqna wuu ku keeni doonaa xadiidkan tarjamada iyo xadiidka meesha iska mudaabaqaynayaanna waxay tahay nebigu inuu isagoo dhar cad wato baabu hiyaabi lbiid tarjamada saasay ahayd qofku marka wain zanaa wain saraq waxaa loo leeyahay tuugnimada iyo zinadu islaamnimada kama bixinaysa waxaa loo leeyahay marka inkastoo tuugnimada iyo zinadu ay tahay wax naarta keeno oo qofka naar gelin kara ay tahay haddana waciidku culummada waxay dhahaan waciidka wacdi iyo waciid baa jira waciidku waa goodiga goodiga ou alla goodiyey waxyaabo fara badana lagu dhaafaa waxyaabaha lagu dhaafo waxaa ka mid a yacni towbo qofka uu la imaaday istikfaar uu la yimid waxaa lagu dhaafaa musiibo ku dhacday ninkan musiibaa ku dhacday waa sabray waxaa laga yaabaa in loogu dembi dhaafay musiibadaas ayb wahaakada ilaa toban sababood oo ibnu teymiyana uu sheegaa ibnu xajarna meeshan wuu ku sheegay isaga xataa ayb ayb ibnu xajar laftirkiisu marka sharaxa wuu ku sheegay ayb ayb macaanidaasaa marka yaa dhici karta in loogu dhaafo ayb ayb laakiin xuquuq bani aadam hadduu wato xuquuqdaas laabudda in uu ka xalaal dalbado qofkii uu ka qaaday wayna dhici kartaa inuu ilaahay qofkaas kale thawaab uu ku raaligeliyo inuu siiyana waa suuragal oo hadda wax baci maahan mashiicada unbay ku jiraan dadkaas tuugada iyo dadka dunuubta sameeyo waxay ku jiraan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayb mar haddaynanba gaalo ahayn baabu lubsi alxariiri lilrijaali wa qadri maa yajuusu minhu baabu bayaani xukmi lubsi alxariiri xariirta labisashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay lilrijaali ragga ay labistaan wa qadri maa yajuusu minhu iyo inta bannaan ayb lirijaal buu ku qeyday naaguhu inay u bannaan tahay wa qadri maa yajuusuna wuxuu ku tusayaa wax bannaan inay jiraan qadar bannaan ayb xariirtana waxaa la yidhaha dhar aad u jilicsan oo laga samey jiray xayawaanaadka qaarkood yacni waxyaabo ka soo baxo iyo waxyaasaa laga samey jiray bacdi alxayawaanaadaas sameeyo xariirta yah yah haa duuda yani tixribaa wax wax uu sameeyo waay xariirta sharcigu hadda uu ka hadla midaas waay oo luqada carabigana xariir lagu yiraahdo kuwaan hadda jira dabcan dhararkan hadda ay silkiga kusoo qoraan xariir hadda waxaa laysaga tarjamaa silki silkigaas marka waa masnuuc ma ahan wax xayawaan ka imaado xaggiisa qaala xadatanaa aadamu qaarna waxaan ka maqlay dadka xayawaankaas duudadaa samey jirta waaba dabar go-dayba waqtigaada ma jirta qaala xadatanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadatanaa shucbatu qaala xadatanaa qataadatu qaala samictu abaa cuhmaan annahdiya qaala ataanaa kitaabu cumar cumar warqadiisii baa noo timid wa naxnu maca cutbata bni farqad annagoo cutbat bnu farqad la joogno amiiru u ahaa biazarbijaan azerbajaan inagoo joogno ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka sidaanuu cumar soo qoray marka rasuulka nahaa wuxuu reebay cani ilxariiri xariirtii buu reebay ilaa haakadaa intaas maahan wa ashaara biisbacayhi allatayni taliyaani libhaam wuxuuna ishaaray labadiisa farood suulka ku xigo waa kuwan middan murugsatada la yidhaha ama farta la taago atixyaadka iyo midda dhexe labadaas yacnii intaanoo kalea bannaan marada haddii intaanoo kale ay xariir ka tahay labadaas farood qadarkooda hadday xariir intii sidaas la yidhaahdo hadday xariir ka tahay dhib ma ayb bacdi riwaayaatna waxay sheegayaan saddex riwaayaadka ugu badanna afaray sheegaan marka intaas waa la ogolyahay afar farood afar farood wixii ka badan laakiin ragga waa ka xaaraam ayb tarjamadii xadiidku waa mudaabaqadoodu waa daahir qaala xadatanaa axmed ibnu yu waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanaa in cilmiga laysaga qaadan karo kitaabada mukaatabadu inay tahay hab cilmiga layskaga wariyo saasaa laga qaadana leanna cumar wuu qoray cutbat ibnu farqadu u qoray warqadda dadkii la joogayna warqaddii bay arkeen saasay cilmiga uga qaateen qaala xadatanaa axmed bnu yuunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadatanaa zuhayrun qaala xadatanaa caasimun can abi cuhmaana qaala kataba ilayna cumaru cumaraa noo soo qoray wanaxnu biazerbijaan ana anabiya sal ll ly slam nahaa can lubsi alxariiri ila haakada wasafa lana nabiyu wasafa lana nabiyu sal l ly slam nabiga wuxuu noo safay isbacayhi labadiisa farood wa rafaca zuhayrun ilwusطa sabaaba zuhayr wuxuu kor yeelay midda dhexe iyo middan murugsatada yacni labadii farinta qadarkii qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can itaymiyi taymigan marka waa sulaymaan bnu dirkhan can abi cuhmaan qaala kunaa maca cutba fakataba ilayhi cumaru radia allahu canhu ana nabiya sal l slama qaal laa yalbasu alxariiru fi ddunyaa xariirta kuma labisto adduunyada dhexdeeda ilaa qofi laa yalbasu alxariiru fi dunyaa yacnii adduunyada dhexdeeda qof xariir kuma labisto nin ilaa lam yulbas minhu shayun fi laakhira ilaa yacnii laguma looma labiso xariirta xaggeeda waxba loogama labisto labiso aakhiro ninkii adduunyada ku gashta aakhiro kuma gashanayo culamada salafkana waxay dhaheen aakhiro ninkii jannada yacni jannada ma gelayaa laga wada lanna jannada qofkii galo xariir waa helay lanna alla wuxuu yidhi walibaasuhum fiiha xariir ahljannada dharkoodu waa xariir isaga marka ahlujanna ma ahan waayo macnaha sidaas marka ay tahayna lama jesmi karo ma la dhihi karo hebel xariiruu labistay janno ma gelaayo lama jesmi karolanna inuu ilaahay dembi dhaafo ka toobad keenaa laga yaaba dadka mustaqbalkooda iyo waxa ay mari doonaan iyo lagama hadlo dunuubta kabaa'irtay ku jirtaa qof inaad tiraahdid waa ahlunaar sharcigu uunan dhihin tilmaan unbaad ku hadlaysaa bis qaala xadaana alxasan bnu cumar qaala xadaanaa muctamirun qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa abuu cuhmaan wa ashaara abuu cuhmaana biisbacayhi almusabixati walwusطaa wa qaala cabdulaahi bnu rajaa huwa algudaaniyu qaala xadaanaa jariiru can yaxya qaala xadaanii cimraanu waqasa alxadiid meeshaan muu idinkugu dhiga idinka hadalkan ya hadalkan xadiidka soo socda gadaashiisa inuu imaado lana xadaanii cimraan cimraan maba haynaba riwaayadiisa cimraan bnu xitaan xadiid imaan doono cimraan bnu xitaan waa xadiidka soo socdo kan soo socdo warkan marka anugu meeshaan iigu dhigay saxna maaha in inta lagu dhigo idinka halkan idinkuguma dhigna sooma saasaa fiican inaan halkaan lagu dhigo cilada culammadu waxay ka hadleen cilada xariirta loo reebay maxay tahay cilatu taxriimi alxariir laba ra'yi ayaa mashhuur ah kan koowaad wuxuu dhahayaa alfakru waalkhuyalaa ninku markuu xariir labisto kibir iyo baa ku jiro wathaani cilada labaadna waxay tahay likownihi thawba rafaahiyatin wa ziinatin waa dhar yani xarago iyo yani rafaahiya marka naagahay ku habboon tahay marka xarago iyo isqurxin iyo naagahay munaasab u tahay labadaas macnay sheegeen macno cillo saddexaadna waa muxtamaloo waxay tahay wa hiya tashabbuhu bilmushrikiin xariirta mushrikiintaa qaadato inaan la shabihin saddex cillo waay marka kibir dartiis in loo reebo haddii kibir ay cilladu tahay waa xaaraam macnaha haddii cilladu ay tahay thawba rafaahiyatin wa ziinatin waxaaba ka imaanaysa de xaaraan inaynan ahayn leanna qofku waa isqurxi karaan xarago waa iska jeclaa karaan inkastoo naaguhu ay jecel yihiin qofku waa dad rag oo iska jecel waa jireen macnaha marka labaad xoogaa laga xoog badan yahay cillada saddexaad cillo iyada xoog badan laanna nebigu wuxuu yidhi hiya lahum fi ddunyaa walanaa fi laakhira gaaladaa iskale buu yidhi adduunyada annagana aakhiran ku leenahay marka idan marka gaalada maadaama uu dhar u yahay oo adduunyada ku labistaan in la khilaafo saddexdaa soo ma arkaysa qaala bnu daqiiq ilciid wahada qad yarjicu ila alawal liannahu min simati almushrikiin waqad yakunu almacnayaani muctabarayni ila ana almacna athani laa yaqtadi ataxriim liana shaaficiya qaala fi lum walaa akrahu libaasa allu'lu'i ila liladab dhar aan xariir ahaynoo laakiin dhaldhalaal iyo wax ku jiro waa nacayaa buu yidhi laakiin aadaab min baabi aladab aan u nacayaa taxriim ma aha fa inahu ziyu nisaa wastushkila bihubuuti lacni lilmutashabihiina min alrijaali biاnnisaa fainahu yaqtadii manca maa kaana maqsuusan biاnnisaai fii jinsihi wa hay-atihi ayb ariirtooda marka labadaas cilaa xoog badan takabur iyo ciladan ah tashabuh inay tahay ayb xadiidkan marka aslu jawaazi riwaayati bilmukaatabana wou tusaa daara qudnina sidaasuu baraarujiyey waayahay qala xadaثna sulayman bnu xarbi whuwa abu ayub alwaashixiyu qala xadaثna shucbaة can اlxakm can bni abi leyla qaal kana xudayfaة bilmada'in xudayfa wuxuu joogay madaa'in magaalada leyraa ciraaqay ku taalada fastasqaa waa in lasoo waraabiyo ayuu dalbay biyo i keenuu yidhi faataahu dihqaanu nin oday oo kaaba qabiil ah baa wuxuu u keenay bimaa'in biyo fii inaa in weel ku jiro min fidatin oo fida ka samaysan fa ramaahu bihi waa ku tuuray weel fida ah buu biyo ugu keenay xudayfa weelkiibuu ku tuuray ninka marka haddii xudayfa see muxuu saas u samaynaa qof isku soo dhibay oo wax u keenay muxuu ugu tuuraa diidkan waa ka soo hadalnayo hadda ka hor uu ka reebay waa u sheegay wuxuu yidhi war weel fida iyo dahab wax laguma cabo ee iigu keeni warkiiba u maqli waayo canaana uga dhigaa marka tan ee maahan inuu iska maagay nin iska jaahila inuu ka daba tuuraayo si xun ula dhaqmaayo ma aha ayb faramaahu bihi wa qaala wuxuu yidhi waa kan innii lam armihi maanan ku tuurin ilaa annii nahaytuhu waa ka reebay falam yantahi ma uunan ka reebtoonaanin qaala rasuulu llahi sal ly salam aldahabu waalfidatu waalxariiru waddiibaaju hiya lahum gaaladaa iska leh fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa lakum idinkaa leh fil aakhirati aakhira marka gaalada adduunyada iskale xalaalay u tahay miyaa laga wadaana maya ee iyaga gaalnimadooda iyo takaburka ku jiray u qaataan ee iyagaba xaaraan waa ka tahay macnaha marka sidaas waaye laga qaadan maayo gaalku waxa muslimka xaaraan ka ah gaal inuu u bannaan yahay ma laga wado iyay laftirkooda furuucda waa lagula khidaabay qala xadaana aadamu qala xadaana shucbatu qala xadaana cabdulcaziiz bnu suhayb qaala samictu anas bna malikin qaala shucba faqultu acani nabiy sal l salam shucba dhahay waxaan ku iri cabdulcaziiz nebiga miyou ka wariyey anas faqaala wuxuu yidhi shadiidan can nabiy sal slam faqaala wuxuu yidhi shadiidan yani aad iyo aadan uhu ah nebiga inuu ka wariyey si adag ayaan u hubaa anas inuu nebiga ka sheegay oo uu nebiga ka wariyey xadiidka can inabiy sal l salam faqaal man labisa alxariira xariirta qofkii labisto fi dunyaa adduunyada falan yalbasahu fi laakhira aakhira ku labisan maayo qaala xadaana sulaymaan bnu xarbin qaala xadaana xamaad bnu zayd can haabitin qaala samictu bna zubayr yakhdubu ibnu zubayr oo khudbaynayaan maqle yaquulu dhahaya qaala muxamedun sal l salam xadiidkan ibnu zubayr ou soo wado asaga nebiga kama maqlin cumaruu ka werina haddana cumar ma sheegin markaasuu yidhi qaala muxamedun sala allahu calayhi wasalam waxaa laga qaadanaa meeshaas marka mursalu saxaabiyi in la aqbalayo waa mursal saxaabi cabdullahi bnu zubayr isaga xadiidkan nebiga kama maqlin saxaabi kalow ka maqlay marka dhib male qaala muxamedun sala allahu calayhi wasalam u yidhi man labisa alxariira fi dunyaa lam yalbashu fi laakhira weliba cabdullaahi bnu zubayr isagu wuxuu dhihi jiray nin iyo naagba inay xaaraan ka tahay laakiin axaadiid sariixo waxaa soo aroortay naagaha u banaynayso qaala xadaana caliy bnu ljacd qaala akhbaranaa shucbatu can abi dibyaan khaliifata bni kacbin wahuwa tamiimiyu hiqatun akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wanasaa-iyu qaala samictu bna zubayr yaquulu samictu cumara yaquul waa kan marka cumar inuu ka maqlay xadiidkan halkaanu ku sheegay qaala nabiyu sal l salam man labisa alxariira fi dunya lam yalbashu fi laakhira wa qaala lanaa abuu macmarin qaala lanaa abu macmar abuu macmar shuyuukhda bukhaariyu ka mid yahay cadaayana waa soo marnay haddana wa qaala lanaa buu yidhi wa qaala lanaa markuu yidhi waxaa waa mutasil musnad oo kale qaala xadaanaa cabdulwaarif can yaziida qaalat mucaadatu akhbaratnii ummu camrin bintu cabdillaahi qaalat samictu cabdallaahi bna zubayr samica anahu samica cumar ayb anahu samica anabiya sal l slam naxwahu qaala xadaanii maxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa cusmaan bn cumar qaala xadaanaa caliy bn lmubaarak can yaxya bni abi kathiirin can cimraana bni xiaan ninkan cimraan bnu xiaan awal mara waayo oo uu soo maray hadda meel kalena wuu ku imaan doonaa aan aad u dheerayn ninkan marka waxaa weeyaan wuxuu ahaa ninkii ammaanay ninkii cali dilay maadixa qaatili caliyin cali ninkii dilay ee cabdiraxmaan ibni muljam la dhihi jiray ee cali dilay ee khaarijiga ahaabuu ammaanay ninkan isaga marka khawaarijtuu ka mid ahaa cimraankan cimraan ibnu xitaan kaana min alkhawaarij weliba ninkaasuu gabay ku ammaanay cali wuxuu leeyahay darbadii lagu ninkaas yacni cabdiraxmaan yacni nabarkii uu ku dhuftay cali waa nabar ilaahay uu ugu dhowaanayo u leeyahay waxaanan u malaynaa uu yidhi maalin in uu yacni ilaahay raalli ahanshihiisa ku gaarayo bani aadamku haddii uu inxiraafo wuxuu alle ugu dhowaadaa waxaan saxba ahayn walidaalika qofku markuu qaab diineed u dhumo waa ka xun yahay qaab macsi inuu u dhumo qaab macsi markuu qofku u dhunsan yahay inuu macsi ku jiro u og yahay macsidaas ilaahay uguma dhowaanayo waa ka toobadkeena maalin laga yaabo hadduu towfiiq ilaahay waafajiyo kan laakiin wuxuu u arkaa xaq inuu ku jiro waana dembina waa samaynayaa allana wuxuu ka dhigay inuu alle ugu dhowaanayo khatar waan ninkaa marka ninkaasu ammaanay sababta ku xambaartayna waxay ahayd baa la yidhi naag buu guursaday khawaarijta ka mid ahayd markaas oo qurux badnayd markaasu wuxuu yidhi naagtan yaan wow guursaday markaasuu yidhi waxaan ka soo saaraya yuu yidhi madhabta ay aaminsan tahay caqiidada xunoo ay ku jirto ayaan ka soo saarayaa markaasay iyadii tiisi ka bixisay asagiyay la tagtay naagtii isaga khaariji noqoday isagii baa xumaaday naagtii inuu soo hanuuninada walidaalika marka dadka qofka qalbigiisa ma hubo mar walba qalbigaaga marka inaadan shubhooyinka iyo u bandhiginaa la rabaa ayuub aan u malaynaa inuu ahaa waxay dhihi jireen alquluubu daciifatun waalahwaau khataafatun quluubtu waa daciif qalbiga bani aadamka waa daciif ahwaa'da iyo waxa dhuminayana waa jiidjiidid badan yihiin marka qalbigayga waa hubaa soomaalida waxaa arkay dadku dhahaya war aniga kan waxba igama qaadaya waa ishubaa dhib male waa iska qof ishuba male khatar aharkaas dadka gabalna si qaldanay u isticmaalayan alquluubu daciifatun walahwaau khataafa wuxuu leeyahay war maa cilmiga baratid aa laleeyahy dadkan culummada wax ka akrisatid ama cilmiga baratid meeshaan cilmi laguma haayo shubha lagu haayaayu leeyahay shubha lagu haayaa iyo bidco qalbigayga ma makani kara aniga alquluubu daciifa walahwaau khadaafa le ee sideebaad ahwaa ku garanay haddaadan axaadiista nebiga akhrisanin ma kugu soo degaa adeena tafsiir ma baranaysid xadiis ma baranaysid marka waxaan inay ahwaa yihiin inay xaq yihiin kugu soo degaysa marka inuu la colloobo dadka ahlu cilmiga ah oo uu dadaan cilmi yani cilmina uusan baranin aharkanna uu keeno waa fahm darri waay nafsu fahmdaridii khawaarijtoo kale oo ilaahayba wuxuu ugu dhowaanayaa inuunan diin dhegaysanin oo qofkii yaqaanay uunan ka dhegaysanin oo rabbi ugu dhowaana ama dad caydiis ayuu rabbi ugu dhowaana waxba isma dhaama dad maanta dhan uun waxaad arkaya yacni qof kuwii hore culummadii hore kuwii dambe waktigan kuwa nool mid ka fakanaya male war sidaan maxaa dhacay maya waa ilaahan ugu dhowaanayo kuwaas xantooda ilaaha loogu dhowaada waa laba dhinac kala galay u cimraan bnu xitaan marka ninkaasu ahaa bukhaari marka muxuu uga soo saaray marka laba jawaabaa looga jawaabay wuxuu uga soo saaray bukhaari min baabi almutaabacaat oo xadiidkan axaadiis mutaabacaynaysaa jirto yani min baabi mutaabacaad ahaan uga soo saaray keligiis ma xujaysanin saas waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi yaxya bnu abi kathiir cimraan bnu xitaan wuxuu ka wariyey bacda yani qabla an khawaarijtu intousan aadin ama uunan khaariji noqonin ka horou ka wariyey ayb qabla ra'yi yani qabla an yaraa ra'ya alkhawaarij ayuu ka wariyey waxay ahayd qabla dalika marka malama qaala saaltu marka wuxuu yidhi qaala sa'altu caaishata caaishaan su'aalay can ilxariiri xariirtan wax ka su'aalay faqaalat waxay tidhi iiti ibna cabaas ibnu cabaas u tag fasalhu weydii qaala fasaltuhu waan su'aalay faqaala wuxuu yidhi ibnu cabaas sal ibna cumara ibna cumar soo weydii orodbax saxaabada say isu qiimay jireen iyo sida ay nin walbaa ninka kale wuxuu yahay siduu u yaqaanay fadaaishiisa u yaqaanay kutuse hebel weydii ka kale wuxuu yidhi hebel sii weydii orod qaala fasaltu bna cumar ayaan su'aalay faqaala wuxuu yidhi akhbaranii abuu xafsin yacni cumara bna alkhadaab ana rasuula allahi sal ly salam qaal inamaa yalbasu alxariira xariirta waxaa labista fi dunyaa adduunyada man laa khalaaqa lahu fi laakhira faqultu waxaan idhi sada faqultu waxaan dhahaya markaa cimraan ibn xidaanka faqultu waxaan idhi sadaqa run buu sheegay wamaa kadaba abuu xafsin abuu xafs been ma sheegin calaa rasuulillahi sal l salam nebiga kuma been abuuranin markan kadibuu marka wuxuu dhigayaa malaynayaa wa qaala cabdullaahi bnu rajaa meeshaanay marka munaasab ku tahay kuna sharxan tahay wa qaala cabdullaahi bnu rajaa qaala xadahanaa jariirun can yaxyaa qaala xadaanii cimraanu wa qasa alxadiida yaa maxaa tiri jariir jariir jariir marka muxuu riwaayantan dambe marka wuxuu u keenay yaxya bnu abi kathiir tadliisa lagu sheegay marka riwaayadan dambe xadaanii buu yidhi tii horena cancanay ahayd intaas bis u keenay ayb bacdi riwaayad marka xarbu bnu shadaadii dhigaayo wazacama alkirmaaniyu anahu bnu maymuun wanasabahu lisaaxibi alkaashif wahuwa cajiibun faina saaxiba alkaashifi lam yarqum lixarbi bni maymuun calaamat albukhaariyi wainama qaala fi tarjamati cabdillaahi bni rajaa rawaa can xarbi bni maymuun walaa yalzamu min kowni cabdillaahi bni rajaa rawaa canhu anahu laa yarwi can xarbi bni shadaad bal riwaayatuhu can xarbi bni shadaad mawjuudatun fi gayri hada ibnu xajar xarbigaas u macneeyey taqriib keena ma jira taqriibu tahdiibka noo keena beriba noo keena meeshaan hal xabaa la dhiga ya maya qofkiisa hadduu meeshaan soo dhiga xataa marka qaar ayb marka ibnu xajar xar buntaasu marka uu sharxay waa soo fiirinayna jariir meeshuu ka keena wax jariir oo uu dhigaam idinku jira sidii yah jariir muu kor ku qoray waa soo feeray bilahi towfiiq sal allahu ala nabiyina